fadhigii maantay golaha wakiilada somalilan oo uu shirgudoominaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi mudane cali yuusuf axmed ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku aansiiyeen xeerka kufsiga iyo xakamaynta jinsiga xeerkaasi oo ay wax kabedel iyo kaabis hore ugu soo sameeyeen mudanayaasha golaha guurtida somalilan iyagoo mudanayaasha golahaasi qodob qodob u ansixiyey xeerkaasi kufsiga ayaa markii dambena xildhibaanadaasi duuduub ku meelmariyeen xeerkaasi waana kan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi wakiilada somalilan mudane cali yuusuf axmed oo ku dhawaaqaya natiijada ay mudanayaashu ku meelmariyeen xeerkaasi labiyo afartan ayaa u codeeyey sidii aynu ugu codaynay qodobada kala duwan hal xildhibaanahu ka aamusay xeerkaasi saas ayuu dhankoodana mas-uuliyiinta ururka haweenka ee nagaad gaar ahaanna guddoomiyaha ururkaasi nagaad ismahaan cabdisalaan iyo agaasimaha ururkaasi nagaad nafise yuusuf ayaa mudanayaasha golahaasi wakiilada somalilan uga mahadnaqay xeerkaasi kufsiga oo ay meel mariyeen mudanayaashu bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalaaatankii bishii toddobaad laba kun iyo sideediyo tobankii xaqiiqdii aad baanu ugu faraxsannahay haddii aanu nahay haweenweynaha somalilan gaar ahaan dalladda isku xidhka ee nagaad oo toddobadii sanno ee ugu dambaysay ka soo shaqaynaysay xeerkan isagoo oo soo maray marxalado kala duwan golaha wakiilada hore u soo maray golaha guurtiga ku dambeeyey ku soo noqday golaha wakiilada maanta ay ku ansixiyeen cod majoritiya runtii aad baan ugu faraxsannahay annagoo ka wakiilo bulshada reer somalilan gaar ahaan haweenka somalilan waxa weeyaan waa waa wax aad loogu farxo waa wax ummadda muslimka iyo dadka ku hadla afka soomaaligaba wax weyn tari doona xeerkaa maanta la ansixiyey guul u soo hoyatay weeyaan guud ahaan qaranka somalilan gaar ahaanna waxaan aad ugu hambalyaynaynaa golihii sida fiican oo laga soo shaqaynayay muddadaa toddobada sanno ah ee aannu xeerkaa wacyigelintiisa iyo iyo dabagelkiisa kaga daba jirnay aad iyo aad baanu u faraxsannahay runtii annagoo ka wakiilo bulshada rayidka ah waxaanu insha allah ka shaqayn doonaa marka uu maanta xeerkaasi sidaa ku dhammaystmay ee uu madaxweynuhuna ansixiyo waxaanu ka shaqayn doonaa sidii implementationkiisa loo gaadhsiin lahaa gobollada somalilan oo dhan looga shaqaysiin lahaa bulshada reer somalilanna waxaan leeyahay hambalyo hambalyo guul baanan u rajaynayaa golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba aad iyo aad ba u mahadsan tihiin farxad badan bay noo tahay maanta hambalyadana insha allah meel kasta oo dunida daafaheeda waanu gaadhsiin doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam maanta waxa weeye guul ha u soo hoyatay haweenweynaha reer somalilan arrin muddo dhan laga soo shaqaynayey kufsiga oo diinteenna ka soo horjeeda dhaqanka islaam dhaqanka maxay ahayday somalilan iyo soomaaliya oo dhanba ka soo horjeeda maanta haddii aqlabiyad lagu ansixiyey waa guul noo soo hoyatay haddaanu nahay haweenweynaha reer somalilan waxaa noo hadhsan intaa kaga hadhi mayna eh sidii wuu u hirgeli lahaa hirgelintiisii iyo fulintiisii ayaa hadhsan taasna waanu dabageli doonaa insha allahu biidni illaahi tacaala in meel walba la gaadhsiiyo oo uu hirgalo oo uu dhaqan galo oo aanu ku dambaynin shelfiska ama aan lagu xeraynin maxay ahayday kabadh ayaanu maxaahayday ka shaqayn doonaa insha allahu biidni illaahi tacaala kulli dhammaan haweenweynaha reer somalilan oo dhan waan u hambalyaynaynaa yaruyo weyn insha allahu biidni illaahi tacaala sidaas uu ku dhaqan galay ayuunu ku hirgeli doonaa biidni illaahi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gebagabadii fadhigaansane mudane cali yuusuf axmed guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi wakiilada somalilan waxaa mudanayaasha golahaasi uu ku wargeliyey in maalinta barri ah ay mudanayaashu ansixin doonaan mas-uuliyiinta komishinka xuquuqul insaanka waxaanu mudanayaashaasi uu ka dalbaday inaanay fadhigaasi barri toolaanay ka maqnaanin ogeysiis berri waxaynu leenahay ansixinta xubnaha komishinka xuquuqul insaanka toddobadii xubnood baynu ansixinaynaa kolkaa kooran baa loo baahan yahay sagaalka ha la yimaado haddii ha la